haddaba bulshada rayidka ayaa sheegay in doorashadii xalay ka dhacday gaalkacyo ee kursiga hoba lixdan ay ahayd tusaale wanaagsan guddoomiyaha bulshada rayidka cismaan muxiidiin shaatax ayaa sheegay in haddii loo kala baxo reeraha iyo guddiyada doorashada ay dhici karto doorasho lagu qanci karo warbixintana waxay noo soo diray islamarkaana inoo hayaa cabdiqaadir maxamed cabdulle gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxidiin shaatax ayaa si weyn usoo dhoweeyay doorashadii xalay ka dhacday magaalada gaalkacyo shaatax ayaa u sheegay v o eda inay ahayd doorasho furan oo si weyn usoo jiidatay kursiga ugu dambeeya xalay lagu gaaro wakhti dambe wuxuuna sheegay in haddii doorashada la furo daafurnaan ay muujin karaysa dadku inay samayn karaan doorasho hufan bismillahi raxmaan raxiim horta aadaa umahadsan tahay cabdiqaadir adiga iyo bahda v o eda horta waxaan jeclaan lahaa ugu horeyn inaan u hambalyeeyo qaali cali shire iyo iyo ubax labadaba qaalin waxaan ugu hambalyeynayaa guushi ay ka heshay kursiga ama xilkii loo doortay ubaxna waxaan ugu hambalyeynaa aqbalaada ee aqbashay in tartanka sidaa uu u dhaco natiijadeedana ogolaatay labadooda waa u hambalyeynaa waxaan kaloo u hambalyeynaa ciddii ka shaqaysay nidaamkii doorashadaas ay ku dhacday taa haddaan hambalyada ugu soo tago marka labaad runtii waxaan ka ogaan karnaa doorashadii xalay kursigii hob lixdan dhacday in haddii dadka kursiga iska leh hogaanka u ah iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed gartaan mas-uuliyadda ka saaran doorashada iyo cidda loo dooranayo isla markaana madaxdu ay u madax baneenayaan mas-uuliyaddooda inay dhici karto doorasho daafuran oo natiijadeedana dadka ku kalsoonaan karaan waxaana markaati ka ah doorashadii xalay ka dhacday magaalada gaalkacyo ee kursiga hob lixdan cismaan shaatax ayaan weydiiyey waxyaabaha sida gaarka ee u qusaysay arrintan ay u dul istaageen maadaama dalka doorasho ay ka socotay muddooyinkii lasoo dhaafay
sababta u dul istaagna waxa ay tahay dareenka shacabka ayaa ku cabiran natiijadii iyo habkii iyo nidaamkii doorashada xalay ku dhacday maxaa yeelay shacabku waxay jeclaayeen doorashada ee u dhacdo habka xali wax u dhaceen runtiina waana wax suurtagal ka dhigi kara inay dadku kalsoonaadaan natiijada doorashada oo aada moodo in hadda aanan dadku ay ka qalbi jabeen ama aan dhihi karno kalsoonidii ay ku qabeen nidaamka dowladnimada soomaaliya inay sii socoto shaki badan iyo mugdi badan ayaa galay marka dareenka shacabka annagoo ka turjubaaneyno ayaa waxay ahayd in doorashada xali wax u dhaceen inay doorashooyinka dalkao dhan ee u dhacaan runtiina hadda waxaan fahmi karnaa cidda mas-uul ka ahayd inay doorashad doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin musuq maasuq badan iyo haddii nidaamka xalay dhaco kale la sameyn lahaan inay doorashooyinka aan lahaan doorashooyin daafuran ilaa hadda waxaa la doortay laba boqol saddex iyo toban xildhibaan waxaana harsan tiro aan badnayn marka loo eego guud ahaan laba boqol todobaatan iyo shanta mudane cusmaan shaatax ayaan weydiiyey rajada ay ka qabaan haddii la furo kuraasinta hartay waa jeclaan lahayn in sidii xalay kursi hob lixdan u dhacay inay kuraasta hartan ee u dhacdo waxaana isleeyahay waxay soo rajogelinaysaa shacabka soomaaliyeed kalsoonida ay ku qabi karaan dowladnimada iyo natiijooyinka ka soo baxay ee doorashooyinka balse waxaa igaaga jiro mugdi maxaa yeelay waxaa aanan arag ama aa maqnan madax banaanida ee guddiga doorashooyinka ay u leeyihiin inay howshooda gutaan iyo dadka hogaanka u ah dadka kuraasta iskale hogaankooda oo lagu kala qeybiyey qaab siyaasadeed taana ay keentay in dadku markaa ay ku kala jabaan aragtida ku aadan xuquuqdooda marka runtii shaki badaan ka qabnaa laakiin aadaan u jeclaan lahayn waana taageeraynaa in doorashooyinka hadda dhiman calaa qalli ay naqdaan doorashooyin daafuran waana la sameyn karaa in la sameyn karana xalaa la muujiyey marka kursiga xalay fursaddu hel maxay ahayd kursiga xalay fursadda uu helay aniga waxaan oran karaa waxay ahayd dadka kursiga iska leh oo runtii gartay xuquuqdooda iyo in cidda ay dooranayan ay tahay cidda mateli doonto si marka cidda mateli doonto ay u noqoto cid ay raali ka yihiin waxa ay mowqif adag ka istaageen ama isku wada raaceen in doorashadu ay noqoto doorasho daafuran oo cid alle ciddii ku soo baxdo ee noqoto cid kalsoonida dadka haysa cabdulqaadir okay v o a muqdisho